wada xawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada xawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadka ee radio sangoni barnaamijka caafimaadka ayaa ah barnaamij toddobaadle ah xilligan oo kalena aad ka dhegeysataan idaacadda sangoni siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis dhobley iyo nawaaxigeeda alaba barnaamijka caafimaadka waxaa idinla socodsiiya anigoo ah maxamed cali samow toddobaadkan waxaan ugu hadlaynaa barnaamijka intuu hawada ku jiro hadduu allaha agooda la idmo cudurka baabasiirta dadkuu wada xawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada xawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala iseeyo
cudurka baabasiirta waa xididdo laama leh oo ku yaala marinka saxara mareenka marka ay xididadani noqdaan kuwa la bararsan dhiig waxaa timaada cudurka baabasiirta inta badan waxay u kala baxdaa laba nuuc mid gudaha ku samaysantaa iyo mid dibadda u soo baxda baabasiirtu waa dhibaato dad badan laga helo waxayna saamaysaa qiyaastii boqolkiiba konton dadka wakhti ka mid ah noloshooda cudurkan baabasiirta ayaa leh calaamado badan oo ay ka mid tahay cuncun agagaarka futada dhiig oo la isku arko kadib saxarada xanuun iyo raaxad darro inta la saxaroonayo iyo waxyar kadib saxarada iyo sidoo kale dareen ah in si buuxda caloosha loo faaruqin mararka qaarkood baabasiirta ku jirta gudaha mariinka saxarada ayaa noqon karta mid halis ah baabasiirta dibadda usoo baxaysa waxay keeni kartaa cuncun maqaarka ah iyo raaxad darro badanaa waxaa jira axal ka yimaada xubinta axal samayska babasiirtu waxay noqon kartaa mid bararsan waxaa badanaa loo haystaa in babasiirta in calool adeega sababi karto haddii ay caloosha ku adag tahay muddo dheer badanaana ay dhib kugu tahay sidii aad u dhigi lahayd saxarada adag waxay taasi astaan u tahay cudurka babasiirta dadka intiisa badan ee leh babasiirta waa ay gartaan calaamadaha lagu yaqaano ma jirta hab hubaal ah oo looga hortegi karo ama loo joojin karo cudurka babasiirta laakiin cunto leh dufa ama buusho oo la badsada ayaa looga hortagi karaa cudurka babasiirta waxaa taasi ay yaraynaysaa halista caloosha oo joogsata iyo saxarada oo dhib iyo ducasho lagu soo saaro haddaba waa kuwaan qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka doobley oo aan ka wareysanay dhibaatada uu cudurkan ku haya bulshada waa cudurka ee bawaasiirta waa cudur aada iyo aada u khatar u ah marka in la hortag laga sameeyo de dadku ruux mana fahamsano in macnaha oo lu sameeyo sidii hortag looga hortegi lahaa iskaga daaweyn lahaa calaamadiis waxaa ka mid ah ruuxu xabaha kuma kordhayo hilib wax ma qabanayo marka daalitaan ha daalitaan caadi ah marka dabada cuncunaysa waxaas dhan baa jira marka insha allahu soomaalida oo kale hadda sidan hadda soomaalida oo kale wuuna ku badan yahay mana mana mana dareensano ma fahamsano waxaan ugu baaqayaa inay iska daaweeyaan oo cudurku waa cudur khatar ah oo nafta dhib u keeni kara marka waxaan dhihi lahaa dee iska kuwa caafimaadka ay tagaan xarunta iska daaweeyaan si si fiican iskaga daaweeyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa axmed tahliil aadan oo jooga dhobley kana mid ah shacbiga dhobley Een, haddii aan aan waxa fikirkayga aan ka dhiibto cudurkan baabasiirka ama qormatayda loo yaqaano waa cudur halis oo dilaa ah oo dadka aada minaha u dhibo Een, kudhicitaankiisa dadka uu ku dhacayna ma aha wax oo la dareemo waa wax qarsoon oo badanaa aada aan loo fahmin Een, qofka haddii uu micnaha uu ku ziyaadano amasano marba jirkiisa inta kale kusii siqo waxa laga yaabaa inuu micnaha nuxurka iyo nafta uu ka tago qofkii in jirkiisa uu nuglaado marka waa cudur halis haddii aan iska daaweynin Ee, aniga qudhaydo iskamaan daaweyn nafteed hadda waan dareemayaa inay i hayso Een, xanuuno badan koley dhakhaatiirta ma aada loo wareysan doonaa wixii sa- saameynteedii iyo sidii dadka i yeeshay iyo wixii uu daawo ah oo dhakhaatiirta ma la weydiin doonaa laakiin aniga ka shacbi ahaan cudurkaas Ee, marka een, muxuu ahaay dhawasiirku waa xaaladiisa noocaas Een, haddii oo micnaha marar qaarna oo waxay sameeyeen bulshada een, soomaaliyeed dhir oo duulka laga soo bixiyo oo la adeegsado oo loo isticmaalo tayo leh dad badan oo ku caafimaadeen waan aragnay oo noogu sheekay Een, waa wax jira een, daawadan oo een, dhirta ee duulka laga soo guray iyo tan istaalada caadiga laga helaba labadaba waa lagu daaweyaa marka haddii aadna iska goynin ama sanada iska cirib tirin waa khatarteeda ay leedahay Een, badanaa bulshada soomaaliyeed waxay ay u adeegsadaan een, daawo dhireedka duurka laga soo guriy ayay badanaa ay u isticmaalaan ay u adeegsadaan iyo sacan soomaaliya waxyaala noocaas daawo qaadashadooda way yar tahay marka bulshada waxaan dhihi lahay xanuunkaas waa xanuun daran lamana dareemo cid alle ciddii dareentay inay qabto micnaha aniga laftayda een, daawo dhireed aan isticmaali jirtay oon adeegsaday oo adiga waa ku yar dawacsaday laakiin wax weyna sigama dareemin Een, welina waan wadaa oo hadda isticmaalkeedii waan soo celiyey Een, marka een, waxyaalaha kaloo loo adeegsado waxaa kamid ah in dab lagu qabto dab lagu goyo daawooyin fara badan oo gudaha lasiiga shubo oo caloosha dhaqaajinaya marka waxyaalaha noocaas ayay leedahay baasha marka een, daawo dhareedka sida een, dabka laftiisa waa daawo dhaqameed oo ay soomaalida isticmaasho daawo dhareedkana sidiisa oo kale duurka ayay kasoo gooyaan badanaa marka een, bulshada way kala duwan yihiin hadba qofba siba uu u adeegstaa ama uu u isticmaalaa dadka iska gooyo een, isiga micnaha uu isticmaalo ee, dabka ee, waa laga taya badan yahay oona waa micnaha waxaa ka fiican daawo dhareedka duurka laga soo gurayo waayo waxaa laga yaabaa dabkan isaga inuu cillad fara badan uu keeno oo meelo qaar aan loogu talagalin dabka in lagu qabto ay ku- lagu qabto oo hadhow micnaha cillad fara badan uu keeno sida xididada qaar ah oo jirka ka mid ah marka een, daawo dhareedka ayaa ka habboon tan dabka loo isticmaalo ayadoo badanaa dad badan aan aragnay oo dabka u isticmaalay waxna aan ku noqonno ilaahay uu fududeey ku reesay oo ku caafimaadeen waan aragnay laakiin boqolkiiba siddeetan ama boqolkiiba siddeetan iyo shan waxaan dhihi lahay daawada dhirta ah oo dhulka laga soo guro ee duurka laga keena ayaa aada ugu habboon in loo isticmaalo micnaha een, isticmaalka een, xanuunka een, isheeg baawasiirka ama qormadii loo yaqaano marka een, istaalada lafteeda dhakhaatiirta daawooyin badan ay noo sheegeen oo jiro oo ayagana habboon oo in la adeeg- la la aado oo ama la doonto ku fiican marka een, boostirku waa xanuun noocaas ah Ee, qofka dhiiggiisana cuno oo dhiiggiisa eh, micnaha cuno oo yareeyo awoodda qofkii ama weydkii ama miisaanka qofka ayuu hoos u dhigayaa qofka qaba micnaha qormadeyda ama bawasiirku wax tabaruu leeyahay ma laha waxa cabitayd ama raashiin ah ama cuno ahoo ka digaya ma laha ilaa uu iska gooyo ama sana uu iska guro bulshada een, badanaa een, cudurka cudur lala jiifo oo masana dadka saameeyo ma ahan waayo waa cudur aan badanaa aan banaanka aan usoo bixin oo la dareemin ama qofka aan soo ridaynin ama aan soo tuurin laakiin waa waxa jirka biniaadamka ku shaqo lehoo kulug leh laakiin badanaa ma arkaysid qof soo dhacay ama se laleeyahay baabasiir ayaa soo riday ama qormade ayaa soo riday lama dhaho ha yeeshe laakiin boqolkiiba sagaashan qofka dadka qulqulayo markaad meel isugu keento hadday toban ahayeen waxaa laga yaabaa toddoba ka mid inay ay bahasha ay la xanuunsan yihiin oo aysan dareemsanayn marka xaaladeeda noocaas waaye waa tahay dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caafimaadka oo aad kala socotaan raadiyo hasangoni siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis
wada cawdaane midnaan cayrinaynine oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka
weli waxaad la socotaan barnaamijka caafimaadka waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah maxamed cali samow dhanka kale doctor cabdi muuse garas oo ka mid ah dhakhaatiirta deegaanka doobley ayaa sharaxaad ka bixiyey cudurka babasiirta iyo sida looga hortegi karo magacaygu waa muuse cabdigaras Eh, ama loo yaqaano doctor muuse kana howlgalo isbitaalka maka nursing home Eh, maanta booqashada ay soo sameeyeen qolada reersan gooni waxay waxaan warbixin yar ku faahfaahinaynaa cudurka la yihahdo baabasiirta kaasoo aada ugu badan bulshadeenna guud ahaan cudurkan waxaa weeyo waxaa sababa laba qanjir oo futada halka ay ku dhammaato ee ku yaalla Eh, labada qanjirna waxay saldhig u yihiin laba halbowle oo labada bowdo kala raacsan Eh, waxaana inta badan ka dhasha caabuq fara badan markii qofka calooshiisa ay muddo badan fariisato dabiiciyan soomaalidu waxay u badan tahay cunooyinkooda inaan laga dhigan sida loo yaqaano waxyaabaha loo yaqaano balance diet ama cunto isku dheeli tiran Eh, dadka dheefshiidkiisa wuxuu la shaqeeyaa cunnada in la kala bedelo ayaa maaragtay caafimaad ku jirta Eh, tan kale soomaalidu waxay iska iskaga badan tahay bariis iyo baasto labaduna waxay uun waxaa weeye caloosha fadhi badan bay u keenaan waxyaabaha caloosha jilciyo ee soomaalidu ay dhaqan u ah waxaa un ka jira caanaha caanahan hadda aada looma helo tan kale soomaalidu fadhigeedu waa badan yahay qofka qof aada u shaqaynayo biyo cab badan ama maaragtay cuntooyin kala duduwan cunaya hadduu yahay Eh, inta badan calool fadhi kuma dhaco ama bahasha baabasiirta kuma dhacayso laakiin markaad shaqo badan aadan haynin fadhigaaduna badan yahay cunooyin kala duduwan aadan isticmaalin qasbiyan waxaa weeye labada qanjir ee labada halbowle meesha ku dhammaanayan ku yaalla waxay marka dambe samaynayaan tirsanayaan caabuq ka yimid calool fadhiga faraha badan caabuqaasita markuu isbedelo oo labada qanjir bakteriya wax ku dhasho waxaa la yidhaahdaa waxaa imanaya cudurkan la yidhahdo baabasiirta baabasiirta marka qofba nooc bay u qabanaysaa markay qofba uu ku dhaco qofku markuu eh, xanuunka heleelo calaamado kala duduwan bay leedahay qof cuntadii buu ka go'aya qofna si ahaan buu jir- jirka ahaan uga baaba'aya oo tabartiisa ay nusqaamaysa qof hamiga guud baa ka dhammaanaya oo hawooyinkii iyo hamigii ku jiray baa soo yaraanaya Eh, wayna u badan tahay oo ragga hadda reeroleyda ama xaasleyda inta badan waxay ku keentaa eh, hamiga xagga raganimada maaragta ama taranka iyo waxyaalo badan u keentaa oo qofka inuu xitaa xaaskiisa u hawoonin ama maarata hadduu u hawoodo xitaa shaqadii sidii loogu talgalo uuna u gudanin waxyaabaha lagu gartay astaantu ah waxaa ka mid ah xagaldaac ama daal fara badan Eh, xididadanayta labada jilib boqonta maraya oo inta badan ku danqada Eh, saxaradaada oo maaragtay adkaata kadibna mararka qaarba ay soo raacdo ma- haddaad saxarooto aad ku arkaysa dhiig inuu soo raaco ee, daawooyin fara badan bay leedahay laakiin dabiiciyan si dhaqan ahaan qofka wuxuu kaga maarmi karaa ama xanuunka kaga hortegi karaa isagoo calooshiisa fadhiga faraha badan ka ilaaliya waxyaabaha caloosha jilciya waxaa ka mid ah ee, bahalkan kabishka la yiraahdo spinajka sukumaga ee, muxuu ahaa babayga cambaha qudaarta kala duwan ayaa inta badan u fiican calool jilcinta laakiin dhaqan ahaan soomaalida ma isticmaasho waxay dhaqan ka dhigatay soomaalidu bariis iyo baasto oo joogto ah waxaa kale u sadexeeya balance diet u ah ee, waxaa waye hilibaa soo raaca hilibkana inta badan caloosha ma dhaqaajiyo haddiina uuna maraq lahayn maraqa maara- maaragtay bahalkan fuudka la yidhaahdo ee, ama dhicaanka ah markii biyaha lagu kariyo inbuu hilibka laga yaaba inuu caloosha uu jilciyo laakiin marka kale ee wax dufan leh iyo masliid ay la socoto hilibka calool jilcin ma keeno marka baabasiirtu laba qaybood baa loo daaweeyaa marka ay sahlan tahay ama ay fududahay ee qofka ama uu dareemayo danqasho ama cuncun futada ah inta badan uu dareemo waxay leedahay daawooyin iyo baamoto- buumaato futada la geliyo ka habeen ka habeen oo qofka habeenkii markuu seexanayo futada la iskaga shubayo taasoo cunaysa meeshii bakteeriyada lahayd cunaysa kadibna ee, sidaa ay ku daawoobayso waxaa lala qaadanaya kale boomaatada kaniin lixdan xabo ah oo xabad subax iyo xabad habeenkii ah kaasoo loogu talagalay isagana caabuqii qanjirkan ka dhashay ee xagga xiidmaha ku faafay inay nusqaanto ama wax laga qabto Ee, waxaa kaloo ay leedahay cirbad hal cirbada iyadana la siiyo oo qanjirkaa marka uu aada u soo kuusto ee qofka uu dareemo markuu saxaroonayo ama saxarada iska dhaqayo danqasha iyo wax uu ka dareemo cirbad iyadana la siiyo oo lagu qarxiyaa jirta haddii intaa ay ka badatana ama ay soo noqnoqoto marka dambe qofku wuxuu gelayaa qalliin qalliinkaasoo inta badanna ma aragtay ee, ay ka dhashaan waxyaabo kaloo dhibaato ah oy ka mid tahay ee, in qofka xitaa hawada ragannimo ama ee, dumarnimo ay ka tagto waayo futadu waxay kontarooshaa waxaa ku dhammaada ama ku aasan unugyada hamiga qofka bini aadamka uu wax ku hawoodo halka laga kontaroolo waayo qofka howl si fiican uma qabsan karo haddii labadaasi taqan jir caabuqooda aada u soo noqnoqdo ama bahasha ay- bahasha ay si xun u saamayso haddii qalliino fara badan uu galana waaba u dhammaatayo qofka tarankiis meeshaas ku dhammaanayo waayo qof hawoonayaba ma ah marka bahashu daway leedahay waxaana laakiin marka hore dadka kula talinaya in calool jilcinta ay ku dadaalaan haddaad caloosha si kaloo waxyaabo kale aad ku jilciso aad wayso inaad fadhigana yaraysato cunto walba markaad isticmaasho kadibna aad biyo badan cabto yaa aada muhiim u ah marka bay-adeedana ama bulshadeenna aad bay ugu badan tahay soomaliduna kuma soomaaliduna kuma wacyigelsana ee, xanuunkaasi tab waxyeelada u leeyahay xanuunka waa xanuun hadda waxaan u malaynaya dad fara badan oo hadda bulshadeenna ka tirsan waxay tirsadaan in hawadiiba ay ka tagtay ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo ama dhalmadiiba ay ka istaagto way keentaa inta badan waa waxyaabaha ugu badan boqolkiiba konton dad badan hadda ama dhashii ka istaagtay dhashuu waxay ku imaataa hawo markaad ka- ay kaa timaadbo laakiin hawadiiba markay kaa dhunto wax dhalmo oo ma- maaragtay meeshaa taranba ma sii soconayo wayna u badan tahay magaaladeennan dad badan oo calashadaa qaba ee wayna ka xishoodaan soomaalidu inta badan inay sheegaanoo xanuunkan baa basiirta ahay oo ay dhahaan Su- futadu waa jirkaagay ka mid tahay waa xu- waana xubin muhiim ah kamana maarantid haddii xanuun kaaga dhaco wax la qariya ma aha xanuunka haddaad qarsato adigu unbuu ku dhibaya marka waxaan ku boorinayaa cid allaale cidda xanuunkaasita uu saameeyey in sida ugu dhaqsiyaha badan goobaha caafimaadka ay la xiriiraan daawooyin fara badan bay leedahay talooyin fara badan baa lagu siinayaa ee, waadna ka bogsanaysaa biidni illah waa tahay dhegeystayaal guud ahaan waxaa intaasi inooga eg barnaamijka caafimaadka oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda sangooni siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis dhobley iyo nawaaxigeeda waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow intaan toddobaadka dambe dib ugu kulmi doona barnaamijka mid la mid ah waxaan idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo dadku wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka cudurka caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradiina ha la iseeyo